waxaan ka cabanaynaa annagu geeldhaqataan ahan geeli baa naga dhammaan hayo sanadkan gool buu galay wax alla wixii daawo ahaa ee eriyada taallayna waan kaga noogannahay cayrnimaan qarka u saarannahay hadduusan ilaahin cayminin marka geelaa naga dhammaanhaya marka geela xanuunkiisu waa sidee qaab nooceyuu xanuunkiisu u marka hore usoo ridani kadibna muxuu ku dambeeya geela laba nooc ayuu u jiran yahay geel hadda maxaanku idhaahday qaar wuu waalanhayaa oo miirkuu ka tagahayaa qaarna maxaanku idhahday wuu iska dhimanhayaa oo sidaad fiyoobe ugu ogeed asagoo geedku hergala yaallo ama maxaanku idhahday hashi saaka aad maashay ee nabadda aheyd ilmihii waxaa ku dhahayaan abow geel dhexdiisay ku baktiday qaarna wuu baxsanhayaa oo indhihii baa bannaanka imaanhayaan luquntu hoos u dejinhayaa wuu cararahayaa wuu ku berberahayaa qaar baaba hadda baxsaday oo meelu ku dhintay aanan hadda la sheegi karin marka markaaba inaad xarig iyo dabar iyo la gaarto ma ogiye wax geel aho uu shanqartiisa uu yacni iyo ku soo leexanhaya ma laha wax alla wixii ka soo horbaxo dad iyo duunyana wuu berberahayaa indhahana bannaankay usoo baxayaan marka xanuunadan xanuuna aad soo arki jirteen oo geela bushiga qaban jira oo kalea mise waa mid ka duwan waa mid ka duwan sanadya oo geel uu gosha galay oo bahal gendiga la yidhaahdo uu qabtay baa jiray kaninka alam dhiiga ah iyo daawo boorey laleeyahay iyo waxyaalahaas iyo daawo cad waxaasaan ku dureynay wuuna noo raysanhayay laakiin waxaan waa wax sanadkan annaga nagu cusub mideeda kale geela qaarkiis carado ayuu cunahayaa dudintuu cunayaa meeshuu caleenta daaqi lahaa oo caradaasaan laga karaynin waxaan wax nagu cusub waay waxaan annaga awal u naqaanay iyo wax kale midnana ma aha walaalow geela wuu dhimanhayaa maxaa ku raahday famil badan oo deegaanka degan buu ka wada dhimanhayaa anigana hadda cabdikaahin ahaan ee kula hadlahayo saddex iyo toban halaad baa iga dhimatay afarna hadda xanuunkii baan kaga soo tegey saaka lafteeda waa laysoo wacay tu fiyoobeed oo hogadan rartigaba uu abaahiyey oo tii geelaba laga qaatayba hata xalay bay carartay laleeyahay xanuunka geela saas usoo ridanhayaa waxaa tiri xooluhu way waalanayaan waalid waxaan ku naqaanay dadku inay waashaan oo qofku uu miyir beelo bal haddaad u sawirto qofkaan garanaynin geelu waalidiis waa sidee geela waalinidiisa maxaan ku idhahday haddee neefka markaad ninka geela dhaqaahayo ama yaqaanaa ha hasha way iska kaa barbaraysaa adoo usha ku dhufanayso ku dhufanayso xoolaha de xoolo la wato oo la dhaqaalaysanoo jac la dhahayo oo maaragtay la dhaqaaleyn hay ahaayeen hadda yacni meesha jacaad ka dhehaysay ama aad ka duwanaysay ama koortii ay soo raacaysay iyo geeli ololkiisii wixii oo dhanbo way ka tegahayaan oo waa neef miirbeelsanood arkaysa oo sanka boloolinhaya oo indhaha bannaanka u soo qaadahaya oo maxaan ku dhahday haddee waalidii sifadii ruux waashay uu ahaan jiray oo kaleetuun ah oo miir aanan jirin haddaad qabata hataa qaarkiis ma cabaadahayo marka waalida waa noocaas marka geelu ma cabaar buu xanuunsanaanaya ama hashu marka xanuunka lagu arko cabaar bay xanuunsanaanaysa oo qandhaysanaanaysa mise hor bay ka dhimanaysaa qaar hor ka dhimanhayana wuu jiraa qaar ilaa mawliid laba bilood saddex bilood nooleynhayo oo gobleynhayo oo la dabri oo kolba maxaan ku rahday biyahan aan kaa cabaynin oo maxaan ku markaa ka damba dhimanhayana wuu jiraa maxaad u malaynaysaa markan xanuunkan nooca uu yahay inuu yahay waxaan haddee annaga waxaan codsanaynaa in maxaan ku rahday ay takhaatiirta baarto oo dhiiggiisa la qaado annaga qur-aanna waan ku akrinay daawo waan ku durnay maxaan ku rahday wixii aan samayn karnay waan samaynay marka dee allahu aclam in maxaan ku dhahday takhaatiirta aqoonta le ay baaraan oo maxaan ku dhahday waxaan la ogaado wax kastaba dee cudur kastaba abtir unba kolley leeyahay unbaan yacni hadda rabnaa ma ogiy annaga meel haddaan u saari karna ma laha ilaa hadda wax gargaaroo dowladdeeda ka soo gaar ma jira wax haba yaraate ee na og iyo wax gargaar oo naga soo gaaray hadday dowladda dhexa tahay hadday tan countiga tahay midnana maana arkin waxaad codsan lahaydaa waxaan codsanaynaa fadlan fadlan waxaan codsanaynaa in nala soo gaaro annaga xoolahaasaan xoolo dhaqataannahay xoolahaasaan ku dhaqneen xoolihiina gacantaanaday dhaafahayaan in xoolaha dhiigooda la qaado in takhaatiir naloo soo diro in degdeg wax naloogu qabto maxaan ku dhahday xoolihii aan kusii joodnay ee dhaqanaynay gacantaanaday dhaafahayaan ninka u yar bay saddex iyo toban halaad ka dhimatay ninka kale labaatan buuba marahayaa waxaan dowladda ka codsanaynaa in ay degdeg noo soo gaarto